bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkoran waxaa ka mid ah golaha wasiirada oo ansixiyey darajooyinka loo asteeyey degmooyinka gobolka banaadir iyo shuruuc kale oo muhiim ah maamulka waqooyi bari oo shuruurta ku xiraysay deynta maxaabiista somalilan shirka golaha wasiirada jubbaland oo loogu hadlay diyaargarowga doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyinka jubbaland mas-uuliyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda oo ka qayb galay kulan lagu taageerayo amnigii doorashada qof iyo codka ah caalamkana waxaad ku dhegays doontaan shiinaha oo meelmariyey qorshe cusub oo isku filnaasho dhanka teknolojiyada ah
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan golaha wasiirada ayaa ansixiyey darajooyinka loo asteeyey degmooyinka gobolka banaadir iyo shuruuco kale oo muhiim ah afshar cabdulaahi ayaa muqdisho kasoo diray maxaa lagu saleeyey darajada e b ee doorashada golaha deegaanka ee degmooyinka gobolka banaadir golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta yeeshay kulankooda toddobaadlaha ayaa ka dhegaystay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha warbixinno la xidhiidha diyaargarowga doorashooyinka qof iyo cod ee la qorsheynayo in dalka laga qabto guddiga ayaa golaha la wadaagay xogta liiska ku-meelgaarka ee diiwaangelinta codbixiyaasha gobolka banaadir waxaana ay sheegeen in soddonka bisha nofembar laga qaban doono caasimadda muqdisho doorashada golayaasha deegaanka sidoo kale golaha wasiirada ayaa ansixiyey soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee la xidhiirta darajooyinka degmooyinka gobolka banaadir iyada oo la raacayo sharciga doorashooyinka ee qeexaya habraaca darajooyinka degmooyinka gobolka banaadir darajooyinka loo asteeyey degmooyinka ayaa kal ah sagaal degmo oo darajada e ah iyo toddoba degmo oo darajada b ah degmooyinka darajada e waxaa ka mid ah hodan yaaqshid daynile kaaraan dharkeenley wadajir warta nabadda hilwaa iyo holwadaag degmooyinka darajada b ayaa waxaa ka mid ah waa beri shibis xamar jajab boondheere xamarweyne cabdicasiis iyo shangaani maxaa lagu saleeyey darajada e e b ee doorashada golaha deegaanka ee degmooyinka gobolka banaadir sharciga doorashooyinka ayaa dhigaya in degmooyinka loo qeybiyo e e b waxaana soo jeedinta ay ka timid gobolka banaadir iyada oo lagu saleeyey kow tirada dadka labo dhaqaalaha ay soo saaraan saddex baaxadda dhuleed afar tirada dadka iska diiwaangeliyey doorashada degmooyinka e waxa ay helayaan toddoba iyo labaatan xubnood oo golaha deegaanka ah degmooyinka b waxay helayaan koob iyo labaatan xubnood oo golaha deegaanka ah kulanka golaha wasiirada oo uu guddoominayey ku simaha ra'iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaa sidoo kale lagu ansixiyey shuruuc iyo heshiisyo muhiim u ah dalka kuwaas oo kale ah kow xeer nidaamiyaha macadka sare ee daraasaadka amniga iyo istaraatiijiyadda labo hindisa sharciyeedka sharciga booliiska soomaaliyeed saddex heshiiska ilaalinta iyo isticmaalka webiyada xuduudaha dhaafsan iyo harooyinka caalamiga ah afar xeer nidaamiyaha dhismaha shirkadaha kalluumaysiga qaranka maamulka waqooyi bari ayaa sharuurta ku xiraysay deynta maxaabiista somalilan daahir abshir ayaa inoo faahfaahinaya gudoomiyaha baarlamaanka maamulka waqooyi bari ee soomaaliya dhotor aadan cabdulaahi aw xasan ayaa waxauu ka hadlay maxaabiista ku xiran magaalada laascarood ee xarunta gobolka sool kuwaasoo lagu kala qabsaday dagaalkii kol hore ka dhacay gobolka sool dagaalkaas iskugu horyimaan ciidamada maamulka somalilan iyo sidoo kale ciidamada dadka deegaanka gudoomiyaha waxau sheegeen maxaabiista ku xiran magaalada laascaanood lagu sii deegi karo isafgarad iyo sidoo kale in laga heshiiyo hase yeeshee dagaal iyo cunfi uusan waxba taraynin wuxuuna intaasi ku daray in ayagu dhankooda ay mar walba wadahadal iyo daras wanaagga ay diyaar u yihiin waa kan gudoomiyaha dhogtor aadan cabdulaahi aw xasan oo arrimahaasi ka hadlaya anugu statistiska maxaabiista ma hayo kule saddex boqol waa marka ay laba daraf dagaalamaan maxaabiisna wax lagu soo daayaa iyo nabad marka haddii ay somalilan wadahadal u dhaco oo nabad la helo waa lasii dayn karaa wax dhibaataa male haddii ay jiraan qaar dee criminal lagu haysto kiisas duqeynta magaalada iyo dee qeexinta dadka iyo dembiyaa jira dembiya dagaal baa jira xataa ka dhalan kara dagaalka marka haddii qaar lagu qaadano wax lagu bedelay ma jirto waan ogahay wax lagu bedelay waan ogahay anugu waxay ahayd niyad wanaag lagu sii daayo shacabka waa caadi shacabka oo mar kasta waa shucuur gaaru leeyahay mas-uuliyiintuna shucuur gaaray leeyihiin iyo dareen gaara oo marka lala macaamiliyo diblamasiga marka inta badan shacabka dee wuxuu rabo lama yeelo mararka qaarkood oo isku fikrad ma noqon karaan shacabka iyo iyo dowladdu dowladdu way hogaaminaysaa dadkeena iyadu hogaamiso ay wado wey marka eh, waa markasta shacabka waa dareenkiisa waa la tixgelinaya laakiin ma aha dee go-aanka ugu dambeeya laguma qaato shacabka dhanka kale gudoomiyaha ayaa soo hadal qaaday khilaafka adag ee kala dhexeeya maamulka waqooyi bari ee soomaaliya maamulada puntland iyo somalilan isagoona sheegay in labadaasi maamul ay ciriiri ba-an ku hayaan maamulka waqooyi bari ee soomaaliya islamarkaana ay u soo heshiiyeen inay meesha ka saaraan maamulka waqooyi bari hase yeeshee ay arrintaasi ka digtoon yihiin islamarkaana ay iska difaaci doonaan waa kan mar kale doctor aadan cabdulaahi awxa wax saxa ma aha waana dee layska difaacaya hagaardamooyinkaas waa loo waa loo maaragtay xogaal baa loo yahay waana layska difaacaya colays waa keenaysaa khasab colays waa keenaysaa labada dhinacba colays baa ka imaanaya laakiin dee anagu ma aanan alifin colayska iyagaa alif waxaan rajeynaya anagu wax kasta colays kastoo yimaada dee madaafiic baa lagu garaaca ilaa saanood somadka waxyaabo kale oo inay jiraan baa dhici karta hagadaamooyin kale inay jiraan waxaasoo dhan waa loo waa loo faac baa laga geliyaa waana xaqana markaa liibaan xaqa guulaysanaya xaqa iyo xaqdarada xaqa guulaysanaya waqooyi bari baa xaq ku taagandi iyadoo ciidna ma dulminayso ammaanka ammaanka horta run ahaantii wax loo baahan yahay ummadda shacabkeena u baahan shacabka deegaanada oo dhan somaliland wuu u baahan yahay ammaan bay u baahan yihiin waqooyi bari wuu u baahan yihiin puntland wuu u baahan yihiin marka waxaa loo baahan yahay inay siyaasaddu ay ka noqoto yani dariiqada dagaalka iyo cunfiga iyo hadalka gudoomiyaha baarlamaanka maamulka waqooyi bari ee soomaaliya ayaa ku soo-aadaya iyadoo uu dhowaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu sheegay in maxaabiis soomaalida kala haysta aysan ahayn wax habboon islamarkaana loo baahan yahay in lasii daayo iyadoo weliba maxaabiistaasi la sharfayo bistaas madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada kaas oo diiradda lagu saaray arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin doorashooyinka golayaasha deegaanka jubbaland horumarinta adeegyada bulshada siyaasadda dalaxiiska iyo qorshayaasha horumarineed ee dhalinyarada iyo ciyaaraha intii uu kulanka socday wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib heshiisiinta ayaa soo jeedisay warbixin ku saabsan jargarowga doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyinka jubbaland iyo howlaha mudnaanta leh ee ilaa hadda la qabtay sidoo kale wasaaradda faafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa soo bandhigtay siyaasadda dalxiiska jubbaland oo ah hage dowladeed lagu dejiyey jihada iyo qorshaha horumarineed ee dalxiiska siyaasaddan ayaa lagu mideynayaa qorshayaasha iyo aragtida horumarineed ee heer dowlad iyadoo gacan ka geysan doonta kor u qaadista dhaqaalaha iyo soo jiidashada dalxiisayaasha gudaha iyo dibaduba dhanka kale wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ayaa soo bandhigtay barnaamijka siyaasadda xeraha jubbaland kaasoo lagu hagaajinayo qorshaha horumarinta ciyaaraha iyo kor u qaadista doorka dhalinyarada wasaaradda waxay sidoo kale ka warbixisay halka uu marayo mashruuca dhismaha garoonka ciyaaraha ee deegaanka rascamboni kaas oo markaani maraya meel aada u wanaagsan mas-uuliyiin xildhibaano ka tirsan dowladda oo ka qayb galay kulan lagu taageerayo amniga doorashada qof iyo cod ah maxamed daahir ayaa muqdisho kasoo diray kulankani lagu dhiirigelinaya ammaanka iyo shaqada qaran ee ciidanka amnigu ay ka qabteen magaalada muqdisho iyo gobollada dalka xoreynta ka socota ayaa sidoo kale lagu taageeraya laguna muujinaya muhiimadda ay leedahay doorasho qof iyo codda in lagu qabto gobolka banaadir waxaa kulankani ka soo qayb galay la taliyaha arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo xafiiska madaxweynaha dalka guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada kaxda iyo sidoo kale xildhibaan cadar cali maxamed oo ka mid a mudanayaasha golaha baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiinta goobta ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay si weyn u taageersan yihiin in doorasho qof iyo coda ay ka dhacdo dalka taasoo ay sheegeen inay muujinayso in afti dadweyne lagu dooranayo madaxda qaranka ugu horrayntii goobta waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada kaxda ee gobolka banaadir cabdulqaadir cismaan maxamed iyo guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir maama jawaahir baarqab kuwaasi oo ka sheekeeyey muhiimadda amniga iyo kaalinta doorasho qof iyo cod ay u leedahay shacabka muqdisho dadka qaar waxay ka shaqeynayaan waxay tahay barbagaandae dadku sheegayaan waxaad joogtaan duleedka degmada kaxdaa joogtaan wax askar ah iyo wax hadda waardiye ah iyo wax dhibaatoon hayan ma jiraan meeshaana ku wada damaashaadayna ilaa idankiisa annagoo nabad ahna ka naqon doonnaa annagoo nabad ah ku baashaali doonnaa degmada waa amni gobolkan banaadirna waa amni waxaan leenahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawaada degmada kaxda waxaan idin leenahay mar walbana sidaas noogu soo nanaqda waxaan u nimid waxay tahay inaan ku baraarujino oo aan maaragtay doorka haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin nabadda iyo amniga si gaara weliba dalka waxaa ka dhici doona doorashooyin gaar ahaan gobolka banaadir wuxuu aadayaa doorasho golihii deegaanka marka in dhalinyarada iyo gabdhaha maaragtay lagu dhiirigeliyo oo ay ka qayb qaataan golihii deegaanka ay soo galaan ayay tahay ahamiyaddeena ugu weyn sidoo kalena waxaan u mahad celinaynaa laamaha amniga ciidamada booliska boliisi militari iyo nabad sugidda ee runtii amniga guud ee gobolka ilaalinayo kan guud ee dalka ciidamada ilaalinayaan si gaara degmada kaxda habeen iyo maalin u taagan cadowgana ka difaacaya furinta hore waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaa sidoo kale goobta ka hadlay xildhibaan cadar cali maxamed oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka soomaaliya iyo mune cumar xasan oo ah la taliyaha arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xafiiska madaxweynaha dalka kuwaasoo sheegay inay dhiiro gelinayaan shacabka muqdisho maadaama amnigooda ay ka qayb qaateen islamarkaana u diyaargaroobeen in doorasho qof iyo coda ay ku doortaan madaxda gobolka iyo kuwa dalka intaba
waxaanan ku iimaan qabaa ina guushaa ii gaaray toddobaatan jir ii xidhay darays oo ah madaxweynaha qaranka ahna taliyaha ciidanka taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda soomaaliya waxaan leeyahay dadka doonaya amni darada ilaahay meel kale ha ka siiyo magaalada muqdisho waa nabad waa barwaaqo kaxdaan joogaa cabdicasiis baanaan u hurdo tegayaa anigiiyo ubadkiiyo dhallaankayga waad arkaysaa guddoomiye jawaahir baarqa baa nala socota dhammaantay waxaan ku dabaaldegaynaa oo ku nasanayna oo ku casriyaynay oo ku qadaynay oo ilaa caawa cashada joogayna waa halkaas hadhowtan annagoon ciidan wadanin baanu tegaynaa guryahayagii qof walba degmadu deganaa uu tegaya waxaan leenahay ilaahay baa mahad iskale dhal xoreeya waxaan leenahay guulayso waxaa garabkaadaanu taaganahay ciidamada qalabka sida inamadayadii aanu dhiigooda maanta ku fadhino harkaas aanu ku fadhino quruxdaas inamadayadii godka noo galna waxaa leeyahay abaalkiina janno allah ka dhigo maxamed waxaan joognaa cirifka ugu dambeeya kaxdaan joognaa degmada kaxda aan joognaa waxaan caddaynaynaa magaalada muqdisho in ay nabadgelyo ay tahay galabta xilliga aan imaanay ilaa cawada hadeertaan waa ka maqribkii aan ku dukanaynaa ilaa cawada meeshaanaan fiidka aan ku fiidsan doonaa haddii ilaahay idmo waxaan la yaabanahay dadka mas-uuliyiinta ah ee dalka loo soo doortay ee dhahay magaalada muqdisho nabad ma aha magaalada muqdisho waa nabad cirif ilaa ka cirif annagaa habeenkii wareegno oo soconno oo maxay ahayd amniga magaalada iyo sida maxay ahayd loo faraxsan yahay iyo maxay ahayd dukaamanka iyo maxay maqaayadaha iyo soo aragno mar dhexdaas waxaan tagnay habeen daynilaan tagnay habeen kaleeto waxaan tagnay guuleedaan tagnay jawaar baarqab ayadoo nala socoto guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir inagu hogaaminayso waxaan leeyahay magaalada muqdisho waa nabad magaalada waa nabad doorasho qof iyo codaa loo socdaa oo lixdan sano ka hor dhacday maanta ay fursad u heleen dhallinyarada soomaaliyeed ay u taagan yihiin wax dooro halagu doortaa la dhahay magaalada muqdishona doorashaa ka dhacayso labaatanka degmo oo magaalada muqdisho doorashaa ka dhacayso insha allahu tacaala maayarkaa la dooranaa guddoomiyaalkaa la dooranaa waxaa la dooranayaa haddou ilaahay idmo xildhibaanadaa la dooran doonaa halkaad naga dhegeysanaysaanna waa reediyo ujoor markana warka caalamka sida ay wararka sheegayaan shiinaha ayaa xoogga saaraya isku filnaasho dhanka tiknolojiyada xilli ay jirto xiisad u dhexaysa shiinaha iyo dowladda mareykanka qorshahan oo lagu ansixiyey shir afar maalmood socday oo uu shir guddoominayey madaxweyne jinping ayaa sidoo kale mudnaan gaar ah siinaya la tacaalidda caqabadaha dhaqaale bayaan lagu daawacay wakaalada wararka ee dowladda shiinaha jin ayaa sheegtay in la qaadi doono dadaalo lagu kordhinayo isticmaalka gudaha laguna balaarinayo maalgashiga laguna baabi'inayo caqabadaha hortaagan kobaca qorshahani wuxuu imaanayaa xilli dhaqaalaha labaad ee ugu weyn caalamka uu wajahayo hoosudhac ku yimid qarashka gudaha dhibaato dheer oo ka taagan qeybta guryeenta iyo xiisado ganacsi oo sii xoogeysnaysa oo kala dhexeeya maraykanka iyo shiinaha maalmo un kadib markii la sameeyey isbeddel ballaaran oo dhanka ciidanka guddiga dhexe wuxuu sidoo kale magacaabay janshang shingpian oo inuu noqdo ninka saddexaad ee ugu sarreeya taliska ciidanka shacabka shiinaha dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibaddan soo gaara caawa waa aniga intaa cidduu warkayga sareegana waxay diib ugu daalacan karaan barta aan facebook kulana radio johar sidaas iyo nabadgeliyo